faarax sugaan waxaad faahfaahin naga siisaa deeqda shirada talorsame gaalsi dadka ka barakacay degmada werwer ee dagaaladu ay ku qabsadeen maxay tahay
shirkadda telesom waxay caawimo ufidhisay dadweynahii ka barakacay degmada deegaanka waruud shirkadda markii aan warbixin rasmiga ka helnay maamulaha shirkadda telesom ee werwer cabdillaahi cawud ayaanu oo uu noo warramay xaaladda adag ee ka jirta dadkii ka qaxay deegaanada werwood isku soconahay oo uu nooga warramay xaaladda adag ee ka jirta xaalad bini-aadamnimo adag oo ka jirta halka aawadeed ayaanu waxaanu shirkaddu ay goosatay inay meesha degdeg wax u gaarsiiso waxaanuna wax gaarsiinay saddex boqol iyo konton qoys ayaana waxaanu uqaybinay bacaha roobka ay ka galaan maadaama baahidii ugu badnayd ee naloo soo sheegay ay ahayd bacaha roobka waxaanu kaloo qaybinay laba boqol oo xabo oo ah marakanacooyin kanacada laga galo maadaama dadkii miyigi u baxeen oo miyigii ay ku rafaadsan yihiin oo guryeeno ayan haysanin bacda iyo marakanaacadaas ayaanu u aragnay baahidii ugu badnayd ee meeshaa ka jirtay inay ahayd marka intaas ayaa shirkadda ugu deeqday wixii dambena waa la
faarax sugaal wax weyn baad runtii aad sheegteen aad qabateen xaggee dadkii barakacyaasha maadaama adigu hadda aad igala hadlasoo deegaanka werwod xaggey kala joogaan xaggeaasay ku tagteen
dadkaasi waxay u qaxeen meelo kala duwan ilaa laba iyo toban goobood baan wax ku qaybinay oo kala duwan oo ay kamid tahay deeg dheer oo ay kamid tahay meesha layidhahdo dhismada oo ay kamid tahay meesha la yidhaahdo buuraha la yidhaahdo naxsahablood oo ay kamid tahay toggan odayood oo ay kamid tahay baliyadan dhexe baliqardhac iyo meelaha u dhow dhow dhulkaasoo dhan baan wax ku qaybinay dadku gaadiid may haysanin magaaladana itaalay kaga fogaadaan badankooda ma ayan haynin koryonayaal iyo wax lamida ku qaxeen iyo dameero markan cid walba oo sambula oo meel soo kutay meeshadaana ugu geyni marka faarax dadkii ma wada gaadheen mase qaar ayay ka go-een sidarawooyinkani marka iyo bacaha roobka aada gaadhsiiseen
ma wada gaadhin dadka magaalada ka qaxay aada iyo aada ii fara badan yihiin anagu laakiin wixii aanu hadda kusoo talagalnay saddex boqol iyo konton qoys baanu anagu uqaybinay macaawimada tan aanu hadda ku sheegayno laakiin dad badan ayaa qatan oo ay ka go-day muxuu ahaaye caawimadii aanu keenay dadkaasina way u baahan yihiin wixii caawimo soo gaarsiinay oo dhan ba faarax dhinaca caafimaadka maadaama waa tay waddanka roobaha ka da-ay caruurna runtii lasha dadka qaxayla ay raacday bal roobkaasi iyana maxay dadka u geysteen oo kale
caruurtu waa run caruurta iyo maatadii iyo dadkii waaweynaaba waa ka baxeen magaalada waxaa ninkii caqli ah ama waayeeli uu garan karayaa dad la habeen meel cidlaa deganaa dusha roob ka hayay hoosha dhulkii oo dhargeyo aynu ognahay muxuu ahaaye barwaaqada ka dhacday sanadka dhulka hoostana uu qabo kaga soo neefayay habeenkii caruurtii waxaa ku wada dhacay qaarjeex waxaa ku wada dhacay hargab waxaa ku dhacay malaria waxaa ku dhacay muxuu ahaaye shuban waxyaabahaas oo dhan ba ayaa deegaanadana looga sheegay dadka waayeelka ah ee waaweynna qudhooda dhibaatadaas way haysataa marka caruurta iyo waayeelka ayaa ugu daran cud wax la soo gaadhay oo haba yaraatee meesha cudda doontaba ha ahaatee wax udkeenteena ma jirto waxaan filayaa cid naga soo horreysayna ma jirto hadda cud soo socoto hadda aanu ka waheenaana ma jirto marka dadkaas daryeel bay u baahan yihiin iyo kaalmo bani aadamnimo waxay uga baahan yihiin umadee faaraxow ma markii ugu horreysay talasom arrimaha caynkan oo kaay ka ay kaloo ka qayb qaadataa mase waa markii koowaad ee aadad sidan oo kalea dagaala ugu dhaceen gudaha soomaaliya aad deeqaasa noocan oo kalea
maya maya maya shirkadda telesom mar walba waxay u taagan tahay inay dhibaatooyinka la qaybsato dadweynaheeda iyo macaamiisheeda waxay ka qayb qaadataa muxuu ahaay shirkadda telesom waxyaabaha masaa'ibka sidoo kartan oo kale ah qaybteeday qaadataa waliba inta badan inay lamar waka gasho ama ay u horeyso bay jeceshahay waxyaabaha khayriga ah sida waxbarashada iyo wixii lamidkaana taakulaayay ka geysataa jidadka iyo muxuu ahaayey arrimaha bulshada oo dhan mar walba telesom waxay u taagan tahay inay qaybteeda qaadato waxaana filayaa markhaatiyaal badan baa loo helaya arrintaas faarax ugu dambeyntii warbaahinta qaarkood waxay daawacayeen maalmihii u dambeeyey warar sheegaya in isgaadhsiinta dawarwar loo jaray arrimo siyaasadeed inkastoo dib hawada uga soo laabatay arrintaa maadaama aad tahay mas-uul ka talosub ka tirsan maxaad kaga jawaabaysaa eedeynta laga soo jeedinayo
aada iyo aad waad umahadsan tahay way jirtaa waana ka warhaynaa in dad si xun u turjumeen goonaantii telefoonada go-een shirkadda telecom ma ma goyn horta telefoonada telefoonada ma aanan goynin telefoonada cillad ayaa ku timi cilladay ku timid waxay ahayd dagaalkii buuhoodla ka dhacay maalintii jimeyni ayaa yaa wax u geystay deegaanadan oo dhan wil lagu maaha waxa go-aanayna waxay ahayd wodod iyo xamar dhawaxood iyo dharkayn iyo kalabeyr iyo xodxod iyo karin intaba waa goonaayeen run ahaantiina dadaal badan baan anagu sameynay oo ah in arrintaa wax ka qabano laakiin anagu sabab aan u goynaa ma jirin labadii kooxood ee meesha ku dagaalamay ee somaliland iyo s c iyo madadweynahooda mid cod walba waxay noo haysatay inaanu anagu goynay anagu qolyaha shirka siyaasadeed mani waxaa nahay shirkad ganacsi s c iyo somaliland lama labaduba waa macaamiisha iyada sabab anu u kala helin laana ma jirto cid nagu khasabtay inaanu telefoonada tegi jiraana ma jirto anaguna ma aanan goyna dadweynuhu saa ha ogaadeen maxaad u sheegaysaa marka macaamiishaada aad ugu beeqasaa ugu dambeyntii adoo markii la hadlayga
macaamiisha iyada waxaan usheegayaa ugu horeyn waxaan ka raali gelinayaa laba saddexda cashe ee aan hawada ka maqnayn deegaanada warood waxaanuna uga cudur daaranaynaa ciladaasi inay ahayd cilad farsamo oo uu keenay dagaalkii ka dhacay buuhoodle waxaanuna u sheegayn gaaban ee ay telefoonada goonaayeen inta oo tim ama shan oo injineer ha ah mid soo dirmay si arrintaasi dib looga qabto hadda way shaqeynayaa karin waxaan rajeynayaa haddii ilaahay mayna sii shaqeyn doonaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan macaamiishaeeda sharafta leh u sheegeynaa lala socodsiinaynaa inaanu ka xun nahay muddadii ay urnadeedu goonaa ama tasiinta goonayd taasna waxaan idigu sheegeynaa inaanu cidina naga go nagu khasbin in inaan anaguna kaga goynin arrimo siyaasadeedna inaynan ku haddana ilaa hadda faraha ayaa lagu hayaa reerwugu waa ogyihiin oo injineeradii de magaaladooda lagu yimaadeen reerbahoodana waa ogyihiin reer lafcadoodna waa ogyihiin dagaalkanu sameyna looga kaashasayo shacabka si waxun waxush waxaan filaya macaamiishooda waas yaqaanaan ina inay ka faaidaysan doonin baan filaya faarax sugaal oo ah mada mas-uuliyiinta shirkada telesom oo u warramayay shabakada wararka ciir dhoscom isagoo ku sugan degmadaasi werwer aad baad mahadsan faaraxow